bismi illaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalku ay horumar la taaban karo ka gaartay dhismaha hay-adaha dooliga ah ee qaranka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda iyo maamulladu ay iska kaashanayaan la xisaabtanka hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee mashaariicda ka fuliya gobollada dalka si laysu waafajiyo meelaha muhiimka ay tahay in mashaariicdaasi ay ku baxaan maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in guulo la taaban karo ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanada maamulkaasi waxaana maamulku uu sheegayaa inay gacanta ku hayaan in ka badan konton ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka mid ah kuwii gobollada puntland weerarka ku qaaday guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu booqday deegaanada webiga uu maro ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu ku baaqay in si deg deg ah loogu gurmado dadka ku nool deegaanadaasi oo ay haysato biyeeri baahsan kulan ay ka qayb galeen ganacsato soomaali ah loogana hadlayay diiwaangelinta ganacsatada ajaanibta ah ayaa lagu qabtay waddanka koonfur afrika wararka dibadda ee warkayaga subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka faransiiska waxaa maxkamad la soo taagayaa nin loo malaynayo inuu ahaa ninkii abaabulay weerarkii ka dhacay baariis dabayaaqadii sanadkii tagay ee laba kun shan iyo toban oo ay ku geeriyoodeen in ka badan boqol iyo soddon qof wasiirka arrimaha dibadda ee turkiguna waxa uu sheegay in turkigu u baahan yahay kaalmo deg deg ah oo looga hortago tahriibayaasha ka qulqulaya midooda yurub
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efemka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax axadaha labaatanka bisha saddexaad ee maaj sannada laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona haatanna warkaasi oo dhammaystiran waxaana idiin soo jeedinaya cabdishakuur al axmed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay guulo la taaban karo ka gaartay dhismaha hay-adaha dawliga ah ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in marka loo eego dowladihii ku-meel gaarka ahaa iyo wakhtigii burburka ee waddanku uu ku jiray iyo xilligan oo dalku uu soo kabanayo dowladdu ay samaysay tallaabooyin la taaban karo oo loo qaaday dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada iyo weliba maamulada degmooyinka gobollada dalka madaxweynaha ayaa sheegay in aan la dafiri karin guulaha ay dowladdu gaartay haddana ay jiraan inaan la gaarin meelihii loo baahnaa oo weli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu dhiso maamulada haray iyo sidoo kale in la baahiyo awoodda dowladnimada
berri waxaan maanta ka hadlaynaa wax jira ma waxaan ka hadlaynaa dowlad hoose oo ayadana sii hoos timaado maxaan ku idhahda dowlad goboleedka yacni silsiladii dowladnimada inay dhammaystiranto waxaan filayaa mandaydkii la siiyey dowladda federaalka ah wax badan oo ka mid a ayaa dhinaca dowlad dhisida ka qabsooma haa waa la dhihi karaa wixii la dhisay weli waa dabar daran yihiin weli waa dhaqaala liitaan weli aqoontii iyo khibradii lagu maamuli lahaay dowladaha iyo maamuladaas way maqan tahay weli cadow baa dalkii meelo badan oo maamuladaa horsimaanayay weli ka taliyay waa la dhihi karaa laakiin haddee inaan dadka soomaalida waxyaaba qaarkood oo dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladnimada u nabiday waxaa ka mid a waxaan boqol kiiba boqol inaan haysano iyo inaan eber ka nahay eber iyo boqol meeqaa u dhexaysa hadda inta u dhaxaysa ayaa u dhaxaysa mxuaha maamul meel inaan waxba ka jirin iyo boqolkiiba boqol waxay ugu fiicnaa inay ka jiraan intaasaa u dhaxaysa eber maanta ebertiaan ka dhaqaaqaynaa soo maa ebertiaan ka dhaqaaqaynaa waa soconnaa dowladda federaalka ka dhaqaaqday meel fiicanay gaartay waxaa kasoo daba dhaqaaqay muxuu ahay dowlad goboleedyadii meelay soo marayaan dowladdii hoose ayaa hadda haddana kasoo daba dhaqaaqaysa iyadana waa la wada socdaa waxaa hubaal ah
madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa codkaasi aad dhegeysateen warka subax iyo qeybihiis hore ayaanu ku jirnaaye gordhow waxaan eegaynaa xukuumadda soomaaliya oo sheegaysa in dowladda iyo maamuladuba ay iska kaashanayaan hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah mashaariicda ay ka fulinayaan gobolada dalka iyo sida loola xisaabtami lahaa ha yeeshee maamulka puntland waxa ay sheegeen in guulo la taaban karo ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab ee dagaalka ku qaaday deegaano ka tirsan maamulkaasi oo u badan deegaanada xeebta ah toga suuj ee gobolka nugaal dagaal al-shabaab iyo ciidamada puntland ku dhex maray waxa ay puntland sheegaysaa in maleeshiya badan oo ka tirsan argagixisada lagu dilay islamarkaana kuwo kale gacanta lagu hayo waxaa kaleoo maamulka puntland ay dalbanayaan in dadka deegaanada maamulkaasi gaar ahaan deegaanada ay argagixisadu weerar ku yihiin ku nool looga baahan yahay in maamulka ay kala shaqeeyaan xoogaha la xiriira meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland maxamuud xasan soocadde ayaa warbaahinta maxalliga ah ee puntland u sheegay in hadda dagaalka ay ciidamada puntland kula jiraan kooxda al-shabaab uu meel wanaagsan marayo islamarkaana kooxihii firxadka ahaa qaarkood ay gacanta ku dhigeen
maxaabiista w way jirtaa oo waxaa laga qabtay dee nimankii puntland kusoo duulay baa laga qabtay ciidamada ayaana gacanta ku haya insha allahu tacaala waana lasoo bandhigi doonaa midda kale maxaabiis keliya maaha ciddey waad u socotaan oo ciidamada dowladda geesiinta ah tagasuud ciidamadu way soo aftireen runtii halkaana waxaa loogu tegey mayskoodii baa loogu tegey waxna waa farxadeen runtii ciidamada ayaana ku jira jira gacanta waxay kusoo galeen dee waa la dagaalamay haddii la dagaalamana de ragga waxna waa dhibnayaan waxna waa isdhiibayeen dee waa rag isdhiibay oo dee si khasaba dee lagu qabtay weeyaan hadda tira idinma sheegi karo laakiin waxaan idin xarmijinayaa in dowladda puntland ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen nimanka argagixisada ah qaar kamida kuwii kaleboo toga suud ku jirayna waxna dhinteen waxna firxadkoodii hadda ay ciidamadu daba socdaan ama fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan dhammaan dadka reer puntland shacbiga meel walba ay joogaan aan u sheegaynaa in nimankaasi wixii ciidamada ka firxaday ay ku wajahan yihiin meelo gaara qaarkoodna ay iska yaaceen oo iska socdaan cid alla ciddii aragta meel alle meeshii ay joogaanna ay soo sheegto si ciidamadu ay halkaa uga howlgalaan
xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in dowladda iyo maamulada gobolada dalkaba ay iska kaashanayaan la xisaabtanka hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah mashaariicda ay ka fulinayaan gobolada dalka si loo eego meelaha ugu muhiimsan ee mashaariicdaasi ay ku habboon yihiin iyo sida hay-adahaasi ay u fulinayaan yuusha cabdulaahi cumar ayaa ka warramaya
gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali cabdulaahi xuseen oo saxaafad
warkaasi dib ayaanu ugu soo laaban doonaa ee la xiriira xukuumadda soomaaliya ee gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe waxa uu booqday deegaanada qaar ee uu maro webiga shabeelle ee gobolkaasi waxaana uu u kuurgelaya xaaladda dadka deegaanadaasi ku nool guddoomiyuhu waxa uu sheegay in biyeeri baasan ay deegaanadaasi ay ka jirto islamarkaana loo baahan yahay in si deg deg ah dadka gobolkaasi gurmad loo gaarsiiyo maxamed yuusuf ayaa ka warramaya gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali cabdulaahi xuseen oo saxaafadda kula hadlay jiinka webiga shabeelle ayaa mar uu ka hadlayay abaaraha xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka ku yaala gobolka shabeellada dhexe sida degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in abaaro xooggan ay ka jiraan kuwaasi oo sababay inay dadku geeriyoodaan gudoomiye guudlaabe ayaa sheegay in biyo la-aanta ay sababtay in ay ka dhashaan cudurro sida shuban biyoodka oo ay carruur ugu geeriyoodaan tuulada maandheere oo ka tirsan tuulooyinka hoos yimaada degmada jowar beerihiintaba waa saameeyey dadku waxay ku tiirsanayeen noloshooda mawriga jiinkiisa dhiro beerihii beerihina waa ujeedaa weliga waa guriyey dabeecadii jirada carraan badan ahaayo oo badanaa ka jira deegaanka marka waxaa dhihi karaa dhibaato aad weyn jiraysa bulshada soconaa taasa xaqiiqa waad u jeedaa ummaddu waxay ku tiirsaneed ee webigaana yahay biyihiisa oo ceelal male deegaankaanu weyna waad u jeedaa barkimiisaan taaganaa marka in dhibaata jirto arrintaas dabcan dalka soomaaliya wixii maaragtaa dhibaato ku way la socotaa madaxda qaranku kale way ogaa doontaa wixii maaragtaa culays ku noqonayo ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan anagu maaragtay u arayna arrintan inay tahay abaar guud oo timaday
codka guddoomiyaha gobolka warka maxamed yuusuf ayuu u dambeeyey xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegaysaa in dowladda iyo maamuladuba ay iska kaashanayaan la xisaabtanka hay-adaha mashaariicda ka fuliya gobolada dalka si loo eego meelaha ugu muhiimsan ee mashaariicdaasi ay ku baxayaan waa kan yuushe cabdulaahi dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in lala xisaabtami doono hay-adaha dalka ka fuliyay mashaariicyada wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa sheegay in dowladda ay la xisaabtami doonto hay-adaha gudaha dalka ka sameeya mashaariic ay ka warhaynin dowladda waxaa soo baxday inay lagama maarmaan tahay in la ogaado dalka maxaa ka socda yaase wada maxaase la qabanaya maxaase ku baxaya hal degmo oo ay ka socoto mashaariic isku mid ah laga yaabo in ceel hore looga qoday oo haddana ceel labaad laga qodayo ama mid saddexaad laga qodayo meesha degmada ku dhegan ee afartanka kilomitir u jirtaa aanay ceel lahayn waxaa dhacaysa magaalo saddex iskuul laga dhisay ama afar m c h laga dhisay ta ku xigtaana ayna lahayn waxaa noo soo baxday laba saddex shay oo dib u heshiisiina oo isku magaalo ka socota oo aan iska warhayn maamuladiina ayna ka warhaynin dowladda dhexena ayna ka warhaynin si taa looga baxo oo waddanku uu noqdo waxaa ka imanaya hay-adda timaadda ay la timaaddo qorshaheeda hadday caafimaadka wax ka qabanayso degmadeen caafimaad lahayn dhanka kale wasiirka warfaafinta maxamed cabdixayir maareeye ayaa sidoo kale sheegay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira ay iska kaashan doonaan la xisaabtanka hay-adaha dalka ka fuliya mashaariicyada nidaamkeena finanshialka waxaa ammaanay world bankiga waxaa ammaanay i m f ka waa ka sistem fiican ay dowlado nabada soo hagaajay waxaan doonaynaa madaxweyne adigoo dabcan golahan ka tirsanaysa wasaaraha iyo la kaashanaya inaad awoodaada ku dalto in hay-adaha soomaaliya la shaqeeya la xisaabtami karo hadalkan ayaa kusoo beegmayay
kulan looga hadlayey kulan looga hadlayey diiwaangelinta ganacsiyada dibadda oo ka dhacay waddankaasi koonfur afrika ayaa waxaa ka qayb galay ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi waxaana lagu soo bandhigay sida ugu wacan ee ganacsiga loo diiwaangelin karo iyo doorka dowladda koonfur afrika ay ka qaadan karto in ganacsiyada dibadda oo soomaalidu ay ganacsiyo badan ku leedahay ay u noqon lahaayeen kuwo badbaada oo ka badqaba kooxaha burcadda ah
kulankan ayaa ahay mid looga hadlayay nadaafadda iyo sharciyada ganacsiga ajaaniibta gaar ahaan maqaayadaha hoteelada iyo biibitooyinka maadaama inta badan ganacsiyada noocan oo kale ah ay la kulmaan ganacyo badan afhayeenka dowladda hoose oo kulanka daadihinayay ayaa sheegay inay muhiim u tahay ganacsatada soomaaliyeed inay qaataan sharciyada ogolaanshaha ganacsiga si ay ganacsigooda u badbaadiyaan markii uu kulanku soo gabagaboobay ayaa tiifiga qaranka soomaaliyeed waxaa la hadlay qaar kamid a mas-uuliyiintii dhanka soomaalida uga qayb gashay kulanka waxaana uga horeyn hadlay cabdiraxmaan soora markii ugu horeysay dowladda hoose kulan isla yeelno madaxa marar badan baa waxaa sameeya dukaanada intaskiin maadaama iska xiri jireen ama lacag ganaaxa dusha kaga saari jireen iyadoo minu bulshadii warna ka ahayn hadda laakiin umiyadda aan ka wada hadno waxay tahay inaynay bulshada taasoo kale ku dhicin ay nooga codsadeen inay nala kulmaan in jaaliyadda marka hore ay la kulmaan sidoo kale guddoomiyaha saasan cabdiqaadir oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu yidhi marka hadda ayaga waxay noo sheegeen in ay in badan ka warwareegaayeen laakiin hadda ay rabaan sharciga inay si yahay u fuliyaan laakiin ayna ayaga tilaabo iska qaadan oo dad iska iska maagin ay rabaan marka hore inay bulaaraan caafimaadka deegaanka marka waa qolada sharciyeyso cuntooyinka la gado wixii macnaha si kale haddii loo dhigana health inspectors alla oo dadka macnaha caafimaadka bulshada daba socdo alxamdulilah haddan waxaa loo guulaystay in wadahadal uu yimaado oo bulshadii ganacsatada ahayd iyo dowladda hoose oo uu dhex mar wadahadal kaas ay fududaynaya in loo helo sharci
waa markii ugu horeysay ee dowladda hoose ee dalkani koonfur afrika ay kulan la yeelato madaxda soomaaliyeed kaa oo looga hadlayo sharciyeynta goobaha ganacsiga soomaalida cabdulaahi ibraahim dasar warbaahinta qaranka soomaaliya cape town koonfur africa
halka aada warkaasi kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee stuudiyaha dhexe ee magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga waxa uu sheegay in dalkiisu uu doonayo in uu helo taageero deg deg ah oo ka timaada midooda yurub taasoo lagu wajahayo dadka qaxwootiga ah ee soo gelaya waddankaasi oo doonaya inay soo gala inay usoo gudbaan waddamada kale ee midooda yurub waxaa kaloo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda in lagama maarmaan ay tahay in midooda yurub uu ka taageero dowladda turkiga dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah mawluud kafazuglu waxa uu tilmaamay in turkigu uu sii wada doono dagaalka uu kula jiro xagjiriinta waxa uu hoosta ka xariiqay in dagaalamayaasha gudaha iyo kuwa dibadda ee dalkooda dhibaatada ku hayaba ay doonayaan in si wada jir ah ay uga hortagaan midooda yurub iyo turkiga waxaana uu sheegay in qaraxyadii ka dhacay waddanka turkiga oo ay dad badani ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen ay ahaayeen kuwa tusaale oo ah sida argagixisadu ay u doonayaan inay u dhaawacaan amniga qaranka turkiga waxau sheegay in sidoo kale ay filayaan in midooda yurub ay ka helaan taageero dhanka qaxwootiga ah iyo dadka soogalotiga ah inkastouu sheegay in turkigu aanu doonayn inuu qaado culeys aada u weyn oo la xiriira dhanka qaxwootiga ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in argagixisadu ay yihiin dhibaatada ugu weyn ee dunida maanta haysata lagama maarmaan ay tahay in ay iska kaashadaan wadamada midooda yurub iyo dowladda turkiga hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda turkiga iyo midooda yurub ay kala siixdeen heshiis qeexaya in dadka qaxwootiga ah ee ka imaanaya wadamada kale ee soo maraya turkiga soona gelaya wadamada midooda yurub in la xakameeyo islamarkaana turkiga uu fadhiisin u noqdo waxaana dowladda turkigu ay sheegaysaa inay u baahan tahay kaalmo dheeri ah oo la xidhiidha in dadkaasi la xakameeyo iyo in la adkeeyo ammaanka dagaalka lagula jiro argagixisada ee dowladda turkiguna ay qaybta ka tahana si gaara loogu taageero waddanka turkiga wararka kalena waddanka faransiiska ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dacwad oogayaashu ay weli wareysanayaan saalex cabdisalaan oo sheegaya inuu yahay qof doonayay inuu isqarxiyo intii uu socday weerarkii baariis ee dhacay bishii nofembar ee dabayaaqadii sanadkii tegay ee laba kun shan iyo toban saalax waxaa looga shakisan yahay inuu ahaa abaabulihii weerarkii ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda waddanka faransa dacwad oogayaashu waxa ay sheegeen in ninkan lala xiriirinayo inuu doonayay in uu isqaarijiyo intii lagu guda jiray dagaal intii lagu guda jiray weerarkii magaalada baariis waxaana gacanta ku dhigay ciidamada waddanka faransiiska oo markaasi ku jiray howlgalkii ay kaga hortegayeen kooxihii argagixisada ahaa ee weeraray magaalada baariis ninkan ayaa waxa uu qiray inuu doonayay inuu isqarxiyo intii uu weerarka socday weerarkaasi ka dhacay bishii nofembar magaalada baariis waxaa ku dhintay in ka badan boqol iyo soddon qof oo waddanka faransiiska u dhashay warkii o aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii uu seega waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net